أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى والجواب بالفاء والواو وأو والجواب جوابته بالفاء فاء له جوابه والواو واو له جوابه وأو أو weli sheekhu waxa uu ku dhex jiraa raximah اllahu tacaala axkaamtii nawaasibta xuruuftii nawaasibta ahaa oo ficilka mudaarica kordhigi jiray waxaan hore u soo qaadannay inay u qeybsamayaan laba qaybood qismun yansibu binafsihi wa qismun yansibu biwaasitati gayrih qismi waxay awood u leeyihiin ficilka mudaarica inay si toosa ay ugu camal falaan waa afartii ugu horreysay an lan idan iyo key laga soo bilaabo laamu key ilaa uu ka dhammaado laga gaaro wa aw qismigaas waxaa laysku yidhaahaa waa qismun yansibu biwaasitati gayrih waa qeyb ficilkii mudaarica kordhigaysa laakiin ku kordhigaysa wax kale waa an mudmara ahoo meesha ka xadfan ayay adeegsanayaan markaa kabacdii mudaaricii ay kordhigi karaan halkan marka wuxuu rabaa sheekhu raximah اllahu tacaala inuu ka guda galo alfaa walwaaw wa aw xuruuftaas saddexda ah bal sida ay u shaqeeyaan wuxuu ku soo hormariyey sheekhu raximah اllahu tacaala waljawaabu bilfaa'i walwaawi in lagu jawaabo fa iyo waaw maxaa loola jeedaa fa iyo waaw in lagu jawaabo ayaa nawaasibta ka mid a maxaa loola jeedaa fa'daanu horta ma aha fa walba ee luqa alcarabiya ku jirta ka mid maaha nawaasibta fa kasta ood aragto loolama jeedo maxaa loola jeedaa fa'dan fa'dan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye hiya alatii yakuunu maa qablahaa sababan limaa bacdaha wa hiya alatii tusamaa alfaa'a asababiya waana midda lagu magacaabo faau sababiya maxay tahay fa'dani hiya alatii yakuunu maa qablahaa hiya alatii yakuunu maa qablahaa waa fa'da waxa ka horeeya ay noqonayaan sababan sabab ay u noqonayaan limaa bacdahaa waxa iyada ka dambeeya oo fa'dan waxa ka horeeya ayaa waxay sabab u yihiin limaa bacdaha waxa ka dambeeya ayay sabab u yihiin wa hiya alatii tusamaa alfaa asababiya waana midda culimmada naxwuhu ay ku magacaabaan faau sababiye ay yidhaahaan ulojeeddadu marka maxay tahay waa fa waxa ka horeeyaahe ay sabab u noqonayaan waxa ka dambeeya waa fa waxa ka horeeya ay sabab u noqonayaan waxa ka dambeeya waxaana shardi ah fa'daas oo sababiyada ah inay dhacdo jawaab sagaal arrimood mid ka mida sagaal arrimood mid ka midana inay jawaab fa'du u dhacdo waa shardi inay jawaab u dhacdo maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa waa in sagaalka arrimood mid ka midahu way horeeyaan fa'duna ay dambayso taas way ulojeeddada laga leeyahy markaasaa waxaa kuu soo baxaya macnaha ah hiya alatii yakuunu maa qablahaa sababan limaa bacdaha waa midda waxa ka horeeyaahe ay sabab u yihiin waxa ka dambeeya tusaale ahaan haddii aad tidhaahid ijtahid fa ucallimaka ijtahid dadaal fa ucallimaka fa bisababi an ucallimaka si aan wax kuu baro bal adigu dadaal adiguna dadaal si aan wax kuu baro misaalkaas markaad fiirisid waxaa ka muuqanaya fa macnaheedu yahay asabab fa ucallimaka fa bisababi an ucallimaka si aan wax kuu baro fa'daasi marka maa qabligeeda waxa iyada ka horeeya oo ah ijtahid wuxuu sabab u yahay waxa faada ka dambeeya oo ah tacliimta oo callimak see sabab ugu noqon karaa wuxuu sabab ugu noqon karaa aduu sow qofkii ma dhihin ijtahid dadaal waxay ka dhigan taha marka iyadoo la yidhi ijtihaaduka dadaalkaagu sababun wuxuu sabab u yahay litacliimi inaan anigu wax ku baro inaan wax ku baro maxaa sabab u noqon karaa inaad adigu dadaasho marka hore markaad adigu dadaal la timaadid markaasaan aniguna wax ku bari karaa oo wax kuu faa'iideyn karaa fiiri marka ijtahid fa ucallimaka hiya alatii yakuunu maa qablahaa sababan lima bacdaha maa qabligan oo dadaalkaa ijtahid ah wuxuu dadaalkaasi sabab u yahay waxa fa'da ka dambeeya oo ah fa ucallimaka waxbaridda ah lianna ijtihaadaka dadaalkaagu waa sababun litacliim dadaalkaagu wuxuu sabab u yahay in wax lagu baro marka daa'iman faa-u-sababiyadan waxaa lagu gartaa waxay dhacdaa bayna shay-ayni mutalaasimayn laba shay oon kala haray oo islaasimaya oo yacni sabab iyo musabab isku ah leannu hadda dadaalka iyo waxbariddu waa laba shay oon kala maarmaynin qofku markuu dadaalo markaa kabacdi ayuu cilmi gaaraa markuu dadaalo kabacdi ayuu cilmi gaaraa marka faa-usabiyada noocaas ah waxay ficilka mudaarica ay ku kordhigi an meesha ka maqan laakiin bishardi in ay dhacdo sagaal arrimood ka bacdi waa inay dhacdo sagaalka arrimood maxay yihiin waa alamru bacda alamr waa inay dhacdo waannahyu haddii kale inay dhacdo bacda annahyi waadducaa kan saddexaad waa bacda adducaa bacda adducaa inay dhacdo kan afraad bacda su'aal inay dhacdo su'aal ka bacdi kan shanaad bacda alcardi bandhigid ka bacdi inay dhacdo kan lixaad inay dhacdo bacda taxdiid boorin ka bacdi kan toddobaad bacda tamani tamani ka bacdi inay dhacdo kan sideedaad bacda arajaa rajo ka bacdi inay dhacdo kan ugu dambeeya waa bacda anafyi nafyi ka bacdi inay dhacdo sagaalkaas arrimood ka bacdi haddii faa-usabiya ay dhacdo mudaaricaas in la kordhigaa fa'da ka dambeeya waa waajib waxaana lagu kordhigayaa an mudmaro ah ee waajib loo xadfay waawdan marka iyadana maxaa loola jeedaa waljawaabu jawaab wey bilfaa'i lagu jawaabo walwaawi lagu jawaabo waawdan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa waawun bimacnaa maca waa waaw macnaheedu yahay maca waawdaas bimacnaa maca culimmada naxwuhu waxay ku tacriifiyeen hiya alatii yakuunu maa qablahaa wamaa bacdaha waaqicayni fii zamaanin waaxid waaw macyada maxaa loola jeedaa hiya alatii yakuunu maa qablahaa wamaa bacdaha hiya alatii yakuunu maa qablahaa wamaa bacdaha waa midda waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya ay noqonayaan waaqicayni laba dhacay fii zamaanin waaxid fii zamaanin waaxid maa qabligii iyo maa bacdigu waxay dhaceen hal wakti hal wakti midda dhacayo taasaa marka waxaa la yidhaha waawun bimacnaa maca waawun bimacnaa maca misaalkii hadda aanu soo qaadanay fa'da booskiisa waxaad dhigtaa uun waaw ku bedel waawlmacyo ah ijtahid wa ucallimaka dheh ijtahid wa ucallimaka ijtahid dadaal wa ucallimaka maca an ucallimaka si aniguna aan wax kuu baro waawdaas markaad fiirisid bimacnaa maca ah waxaad ogaan waxa waawda ka horeeya oo dadaalka ah iyo waxa waawda ka dambeeya oo tacliimta ahi waxay dhacayaan fii zamaanin waaxid lianna aljuhda waatacalluma yaqacaani fii zamaanin waaxid liannahu waxbarashada iyo dadaalku hal wakhtigay dhacaya hal wakhti ayay dhacayaan laba wakhti kalema dhacayaanoo ma dhehaysid markaan waxbarto kabacdi aan dadaali ma suurtogelayso markaan waxbarto kabacdi ayaan dadaalka la iman de waa inayba hal mar wada dhacaanaa la dooni oo dadaalkaaga iyo waxbarashadaada waa inay hal mar dhacaan marka taasina sidaas ay culimmadu ku qeexeen oo ay ku fasireen waawdan la yidhaaho bimacnaa maca waawlmaciya iyaduna waa sidii fa'dii hadda aanu soo marnay oo kale waxaa shardi ah marka ay wax kor dhigayso sagaal arrimood ka bacdi sagaal arrimood waa sagaalka hadda aanu soo sheegnay sagaalkaas waa in mid uun ka mid ah in gadaashooda ay dhacdo waa shardi waxaan ugu hormarinaynaa sagaalkaas amarka waxyaalahase inta aananu tusaalaha u gelin culimmada naxwuhu waxyaalaha ay mas'aladan isugu khilaafeen waxaa ka mid ah fa'dan faa-u sababye ah marka la leeyahay ficilka mudaarica way kordhigi sida tusaalihii aanu soo qaadanay ee ahaa ijtahid fa ucallimaka fa'daas ma la leeyahay waa faa-ulcadaf iyadoo sababye ah haddana ma la leeyahay waa min xuruufi alcadfi ilaa waxaa noo iman doonaa baabu baabu xuruufi alcadfi markaanu gaarno baabulcadfi waxaa noogu iman doonaa xuruufulcadafka waxaa ka mid noqon doona alfaa-u marka alfaa-udaas oo xuruufulcadafka ka mid a ma ku jirtaa faa-u sababiyadan hadda aanu marayno faa-u sababiyadan hadda aanu marayno iyadoo faa-u sababiye ah oo wax kor dhigaysa xarfu cadafna ma tahay oo shaqooyinkaasoo dhan hal mar miyay isku qabaneen shaqooyinkaasoo dhan hal mar miyay isku qabanee mise markay nawaasibta ka mid tahay xuruufu cadafka kuma jirto miya oo markaa waa madax bannaan tahay sheekhan la yidhaaho culimmada naxwaha ugu weyn oo la yidhaaho alimaam alradiy radiyuddiin imaam alradiyi isagu wuxuu leeyahay laysat caadifatan xuruufu cadafka ka mid maahan faa-u sababiya liannahu markan shaqo kaley u taagantah hadda waxay u taagan tahay shaqo kale shaqo kaley u taagan tahayo xuruufu cadafka ka mid ma ahan xuruufu cadafka ka mid ma ahanuu leeyahy laakiin sida jumhuurtu ay qabaan jumhuuru nuxaat naxwooleydu waxay u badan yihiin annahaa min xuruufi alcadfi iyadoo shaqada kordhiga qabanaysa ayay haddana waxay ka mid tahay min xuruufi alcadfi shaqooyinkaasoo dhan ay isku qaban sees xuruufulcadfi ugu mid tahay waxay leeyihiin culimmadu siday u badan yihiin shay maxduufa meesha ka maqan ayay cadfi fa'da oo tusaalihii hadda aanu soo qaadannay ijtahid dadaal fa ucallimaka fa bisababi an ucallimaka si aan wax kuu baro waxay leeyihiin jumhuuru اlculamaa waxaa loo soo qadari liyakun minka ijtihaadun xaggaaga dadaal ha ka yimaado fa tacliimun minii aniga xaggaygana waxaa ka imanaya waxbaris inaan adigana wax ku baro marka waxay leeyihiin sidaasay wax isugu cadfan yihiinoo wax meesha ka maqan weeye wax wax lagu cadfay kaasoo ah liyakun minka ijtihaadun dadaal xaggaaga ha ka yimaado fa tacliimun minii aniga xaggaygana waxaa ka imanaysa tacliimun markaad tusaalaha fiiriso fa tacliimun alfaau xarfu cadfin tacliimun macduufun calaa ijtihaadun liyakun minka ijtihaadu intii aan soo qadarnay wacadfu lmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhirihi marka culimmadu waxay u badan yihiin iyadoo faa-u sababiye ah ayay haddana waxay noqon kartaa fii aanin waaxid wa fii waqtin waaxid waxay noqon kartaa min xuruufi alcadfi oo shaqooyinka dhan ayay isku qaban amarkii tusaalihiisii اجتهد دذال فأعلمك سوي إعرابنا اجتهد فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت فأعلمك الفاء فاء سابية أعلم فعل مضارع منصوب بأن أن مضمرها النسبة منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سابية الواقعة في جواب الأمر أمر كبعد يدعى الوجه وعلامة نسبه فضحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا فأعلم أنا أنا وأنكبر والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نسب iyadoo sidaas icraabku yahay laakiin maskaxdaada waxaad ku hayn mar walbaba fa'dan xaqiiq ahaan inay tahay min xuruufi اlcadfi maxay tahay waxay cadfayso haddii lagu yidhaahana waxaad leedahay antan masderiyada ah masder lagu dhalaalinayo wayo waxay cadfayso antan masderiyada ah waxa lagu dhalaalinayo wayo waxay cadfayso oo xaqiiq ahaan waxay ka dhigan tahay iyadoo la yidhi oo kale وأن المسدرية وما بعدها في تأويل مسدر معطوف على مقدر أن مسدرية يوحى كدم يحلقون على المسدر مسدر كاسو معطوف على مقدر وحل سوى قدر يلغسي عطفي والتقدير ليكن منك اجتهاد فتعلم مني ساسو يحققهان عدفك شغل عدفك يقبلني سنة ووحل سوى قدر وحل عطفي waaw almacyadiina nafsu hada almithaal ayaad ka dhigi waaw almacyadii mihaalka naftiisa ka dhigoo ijtahid dadaal wa ucallimaka maca an ucallimaka icraabkiina waa isku mid un wa ucallima waxaad leedaha alwaaw waaw almaciya ucallima ficlu mudaaricu mansuubun bian mudmaratan wujuuban bacda waawi almaciya alwaaqicati fi jawaabi اlamri wa calaamatu nasbihi fadxatun daahiraة fi aakhirih inta kale waa isku icraab intaa kaleead ka bedeli waxaan qaadanaynaa haddana nahyigii misaalkii nahyiga faa-u sababiya oo jawaab u dhacday nahyigii maxaa ka mid ah laa tarum cilman fatatruka tacaba laa tarum cilman cilmi ha dalbin cilmi ha raadin fatatruka tacaba fa bisababi an tatruka tacaba adigoo dhib iyo daal ka tegaya cilmi ha raadin bimacnaa suurtagal ma aha waan raaxaysanoo ma dhibtoonayo cilmina waa raadina misaalka macnihiisi waa sidaa inaan iska raaxaystaan rabaa oo aanan wax dhiba arkin cilmina waan baranaaho waan raadina heesku dayin wey labadaasi isma qabtaan laa tarum cilman cilmi ha raadinin fatatruka tacaba fa bisababi an tatruka tacab adigoo dhib iyo daal ka tegaya sababteeda cilmi ha u raadin u fiirso marka iyaduna waa sidii mar walbaba faa-usabiyada faa-usabiya marka la leeyahay waa in mithaal walba aad ka fahamtid hiya alatii yakuunu maa qablahaa sababan limaa bacdahaa mithaal walba waa inaad ka fahamtid maa qabligu inuu sabab u yahay maa bacdiga inuu sabab u yahay waa in tusaale walba aad ka fahamtid bimacnaa ulajeeddada marka laga leeyahay maxay tahay laa yakun minka طalabun lilcilm suurtagal maaha xaggaaga yuusan ka ahaanin inaad cilmi raadiso fatarkun litacab dhibna aada iska ilaaliso labadaa ha isku darin wey tusaale ahaan saasay ka dhigan tahay xaqiiqada labada shay oo sababa sababta isku ah ama islaasimay laa tatruk laa tarum cilman cilmi ha raadinin fatatruka atacaba see icraabina laa naahiyatun mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab tarum waa ficlu mudaaricu majzuumu bilaa annaahiya wa calaamatu jasmihi asukuun wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiruhu anta cilman waa mafcuulu bihi mansuuban wacalaamatu nasbihi fadxatu daahiraة fi aakhiri fatatruka alfaau faau sababiya تترك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب النهي وعلامة النسب فرحة ظاهرة في آخر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت التعب مفعول به منصوب وعلامة نسبه فرحة ظاهرة في آخره واو المعيدين نفس المثال كدق وبوس كفادة واو كبدل وتترك التعب ومع أن تترك التعب هذا هو الدب كتبه icraabkuna waa isku mid meel uun waawulmaciyada unbaad ka bedeliyo waxaad leedahay wa tatruka alwaawu waawulmaciyati tatruka ficlu mudaaricu mansuuba bian mudmarata wujuuba bacda waawi lmaciyati alwaaqicati fi jawaabi الnahyi wa calaamatu nasbi fatxatun daahiraة fi aakhirih qeybta saddexaad adducaa faa-usabiya waawulmaciya haddii ay dhacaan bacda adducaa mudaarica in la kordhigaahay waajib oo an mudmaro ahay meesha ka maqan in lagu kordhigo ahay waajib tusaale ahaan maxaa ka mid a rabbi wafiqnii faacmala saalixan rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow wafiqnii iwaafaji faacmala saalixan fabisababi an acmala saalixan si aan camal saalixa u sameeyo marka labada shay oo sababta isku ah waxay ka dhalanayaan yacni tawfiiquka yaa rab macnahaan waxay ka dhigan tahay tawfiiquka yaa rab waafajintaadu rabbigaygiiyow sababun waxay sabab u noqoneen licamalii saalixan ilaahu tawfiiqda aad i waafajiso waxay sabab u noqoneen inaan camal saalixa sameeyo faasabiyadu macnaheedu saas wey leannahu maa qabligu wuxuu sabab u yahay maa bacdiga aynu mar walbaba sabab u noqdo sidaas wey tawfiiquka yaa rab sababun licamalii saalixan tawfiiqdaadu ilaahu waxay sabab u tahay inaan camal saalixa aan sameeyo see u craabin rabbi munaadan waa mid loo yeeray xudifa minhu xarfu nidaa xarfu nidihii oo yaadii ayaa laga xadfay asluhu yaa rabbi yaa xarfu nida rabbi munaadan mansuub وcalaamaة nasbi fatxaة mqadaraة calى maa qabla yaai اlmutakalim almaxduufati litakfiif meeshan waxaa ooli jiray yaa lmutakalim loo xadfay fudayd ahaan rabbii uu ahaa markii hore marka waxaad leedaha rabbi munaadan xudifa minhu xarfu nidaa asluhu yaa rabbi yaa xarfu nidaa rabbi munaadan mansuubun وcalaamaة nasbihi فضxة مqadaraة عalى maa qabla yaai الmutakalim almaxduufaةi litakfiif rabi mudaaf wa yaa اlmutakalim almaxduufaةu litakfiif mudaafu ilayhi mabniyu calى الsukuun fii maxali jarin wafiq ficlu الducaa xaqiiqada markaan fiirino waa ficlu amar laakiin ta'aduban maca allah annagoo ilaahay ka edab qaadanayna waxaanu leenahay waa ficlu ducaa لأnnahu lama dhihi karo waa ficlu amaro waxaa kaa imanaysaa oo ilahay miyaad amartaa adugu ilaahay jala jalaaluhu miyaad amartaa ayaa kuu imanaysa marka waxaanu leenahay wafiq ficlu الducاa mabniyu calى sukuuni laa maxala lahu min alcraab wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta wafiq nii ayaa soo haray nii annuunu lilwiqaaya annuun lwiqaaya mabniyu calى kasri laa maxala lahu min alcraab والyاء مفعوuل bه مبنiي عalى السكون في مaحaل نصب رbi وفقنيi فأعمل صاaلحا فأعمل الفاء فاء سببية أعمل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سببية الواقعة في جواب الدعاء وعلاaمة نسب فتحة ظاaهرة في آخر وفاaعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا صاaلحا مفعوuل bه منصوب وعلاaمة نسبه فتحة ظاaهرة في آخر waawlmacyadiina waa la mid meesha fa'du taallo uun ayaad waaw ku bedeli waa acmala saalixan su-aal su-aal isagana faa-u saabiya iyo waawlmaciya haddii ay jawaab u dhacaan su-aal oo bacda su-aal ay dhacaan waxaa waajib noqonaya waawdaa iyo fa'daas mudaarica ka dambeeya in la kordhigaahi waajib tusaale ahaan maxaa ka mid ah hal xadara shaykhu faastafiida minhu hal xadara shayku sheekhii ma yimid faastafiida minhu fabisababi an astafiida minhu si aan uga faa'iidaysto sheekhii ma yimid bimacnaa waxay ka dhigan tahay maa qabligu sababu u yahay maa bacdiga marka lagu leeyahay xuduuru shaykhi sababun liistifaadatii minhu sheekha soo xaadiriddiisu waxay sabab u noqonaya inaan ka faa'iidaysto xuduuru shaykhi sababun listifaadatii minhu sheekha soo xaadiristiisa waxay sabab u tahay inaan ka faa'iidaysto ayay sabab u tahay marka laaziman maa qabligu wuxuu yacni sabab u yahay maa bacdiga see u caraabinaa hal xadara shaykhu hal xarfu istifhaam mabniyun calى sukuuni laa maxala lahu min alcraab xadara waa ficil maadi mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab ashaykhu faaxilu xadara marfuucu wacalaamatu rafci damat daahiraة fii aakhirihi فاستفيد الفاء فاء سابية استفيد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سابية الواقعة في جواب السؤال وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا minhu min xarfu jarin walhaau majruurun bimin mabniyun calى dami fii maxali jarin aljaar walmajruuru mutacaliqu biastafiida waawlmacyana waa uga qiyaas qaadan la mid wey waxaa la mida sidaas oo kale oo haddana aanu qaadanaynaa cardi cardi waa طalabun birifqin si naxariis lahoo dhimrin ah oo qofka wax looga codsado wey alaa tajtahid warmaad dadaashid fatanjaxa fabisababi an tanjaxa si aada u guulaysatid alaa tajtahid waa codsi lagaa codsanayo si naxariis leh alaa tajtahidu warmaad dadaashid fatanjaxa fabisababi an tanjaxa labada shay siday sababta isugu yihiin fiiri maa qabliga iyo maa bacdiga sida ay sababta isugu yihiin fiiri ijtihaaduka sababun linajaaxika ijtihaaduka dadaalkaagu sababun wuxuu sabab u yahay linajaaxika guushaada guushaaduu sabab u yahay dadaalkaagu alaa tajtahidu fatanjaxa alaa adaatu cardin adaatu cardin mabniyu calى sukuuni laa maxala lahu min alicraab تجتهد فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت فتنجح الفاء فاء سببية تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سببية الواقعة في جواب العرض وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره فتنجح وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت واو المعينة وعلمت waxaa kaloo aan qaadanaynaa ataxdiid ataxdiid boorin boorin waa qofkiiyo yacni shaygii laga dalbado si cunfi lahoo ad adayg leh wax looga dalbado wey hallaa hallaa raximta almiskiin war miskiinka maad u naxariisatid fatafuuza fabisababi an tafuuza hallaa raximta almiskiin miskiinka maad u naxariisatid fatafuuza fabisababi an tafuuza si aad u liibaantid labadii shay oo sababta isku ahaana meesha way nooga imanoo raxmatuka lilmiskiin raxmaddaada miskiinka aad u naxariisato sababun lifawzika liibaantaaday sababtaasi u noqonay hallaa raximta almiskiina fatafuuza hallaa adaatu taxdiid مبني على السكون لا محل له من الإعراب رحمت فعل وفاعل المسكين مفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره فتفوز الفاء فاء سابية تفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سابية الواقعة في جواب التحضيض وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أدقوا أدليبات واو المعينة واللمت waxaa kaloo la mida oon qaadanaynaa tamanigii tamani tamani tamanigu waxaa weeye waa طalabu maa laa طamca fiihi aw maa fiihi cusrun طalabu maa laa طamca fiihi aw maa fiihi cusrun waa waxaan damacba ku jirin oo mustaxiil camal ah oo la dalbado aw maa fiihi cusrun ama mustaxiil ma ahane culaysaa ka sokeeya waa wax dhici kara laakiin culaysaa ka sokeeya kaasa waxaa la yidhaha tamani طalabu maa laa طamaca fiihi aw maa fiihi cusrun waxaan damacba ku jirin oo la dalbado mustaxiil ah ama culays uu ku jiro kaas waxa mustaxiilka camalka ah oo la tamaninayo tusaale ahaan waxaa ka mid a alaa layta shabaaba yacuudu yowma faأkhbirahu bima facala اlmashiibu nin waayeel noqday ayaa wuxuu xasuustay dhallinyaronimadiisii caqligiisii iyo garaadkiisii iyo kartidiisii iyo awooddiisii iyo maanta xaaladda uu maray oo maqalkii uu daciifay oo indhihii ay daciifeen oo caqligii iyo garaadkii uu daciifay oo tabartii daciiftay markaasu wuxuu tamaniyey dhallinyaronimo hadday iisoo laaban lahayd markaasuu wuxuu yidhi alaa layta shabaaba alaa layta ashabaaba dhallinyaronimo yacuudu yowman hal maalin ii soo laabateena hal maalin maxaa dhallinyaronimo iigu soo laaban weyse fa ukhbirahu si dhallinyaronimada aan uga sheekeeyo bimaa facala almashiibu duqnimadu waxay igu samaysay wixii duqnimadu igu samaysay oo dhibaatooyin oon kala kulmay waan uga sheekayn lahaaye ma hal maalin dhallinyaronimo isoo laabata kaasoo kale marka maxaa la yidhaha waa dalabu maa laa tamaca fiih waxaan dhici karin uu dalbaday ninkaas in adigoo waayeel ah inaad شhan iyo toban jir aad soo noqotid oo waxaan dhacaynin aw maa fiihi cusrun waxaa kaloo tamani la yidhaah wax dhici kara laakiin xoogaa culays iyo rafaad uu ka sokeeyo in la tamaniyana isagana waxaa la yidhaha tamani waxaa ka mid a tusaale ahaan layta lii cilman faantafica bih layta lii cilman cilmi i ahaadeena cilmi yeesheena faantafica bihi fabisababi an antafica bihi si aan ugu nafciyo cilmigaas haddii cilmi inaad yeelato waa suurtagal laakiin dadaal iyo juhdiyaa ka sokeeya dadaal badan iyo juhdi badan iyo nafta inaad la dagaalanto ayaa ka sokeeya see u icraabaynaa marka layta lii cilma faantafica bih layta waa xarfu tamanin wa nasbin tansib اlsma wa tarfacu اlkhabra lii allaama xarfu jarin walyaau majruurun bilaam mabniyun calى sukuun fii maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliqu bimaxduufin taqdiiruhu kaa'inun kaa'inun khabaru leyta muqadamun waa khabarkii leytoo lasoo hormariyey marfuucun calaamatu rafcihi damat daahiraة fii aakhirih maalan waa ismu leyta muؤaharun isimkii leyta oo la dib dhigayo منصوب علامة النسب فتحة ظاهرة في آخره فأنتفع الفاء فاء السببية أنتفع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب التمني وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا به الباء حرف جر والهاء مجرور بالباء مبني على الكسر في محل جر الجار والمجرور متعلق بأنتفع antafica ayaan ku tacalo jiray tamanigii waxaan kaloo haddana miaalinaynaa alrajaa alrajaa alrajaa faau sababiya iyo waawlmaciya haddii ay jawaab u dhacaan rajaa bacda raja haddii ay dhacaan iyagana waxaa waajib noqonaya fa'daas iyo waawlmaciya ficilka ka dambeeya in la kordhigo tusaale ahaan maxaa ka mid a لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى لعلي وحصور تقاله يرى وحكاية عن فرعون إلهي وحكشكينا قصدي فرعون فرعون وحويري وحصور تقاله أبلغ الأسباب ودوين كإن أنكار أسباب السماوات السماوات كودوين كالله مرو إن أنكارو يا صور تقاله ومحaan samaynaa uu leeyahay faadalica fabisababi an adalica si aan u soo fiiriyo oon u soo daalacdo ilaa ilaahi muusa nebi muuse ilaah uu ii sheegay bal inaan soo arkaa dhici kartuu yidhi haddaan samaawaadka tago waa caqiidadii fircawn wey soo ma aragtay faadalica ilaa ilaahi muusa marka meesha laga deliishanayo waxaa weeye faadalica ficilka mudaarica waa la kordhigay oo sababta loo kordhiga maxay tahay dee faasabiyadan waxay jawaab u dhacday bacda alrajaa lacalladaas lacalli see u icraabaynaa lacallii ablugu اlasbaab lacalla waa lacalla waxaad leedahay waa xarfu tarajin wa nasbin tansibu اlisma wa tarfacu اlkhabra waa sidii leyta oo kale ayuu u shaqay walyaau lacallii ya-daas والياء واسم لعل مبني على السكون في محل نصب ومركان قبلنا يعني قردي حفصة لعلي قرأك لو حي آخر شيء لعلي لعلي لك هذا قرد أنه إعراب أنه حوي لعلي وسكون الياء والياء اسم لعل مبني على السكون في محل نصب أبلغ فعل مطارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أنو أنكر محنو هرسن خبرك لعل جملة أنك كلمة والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر lacala khabar hadduu jumlo dhaco maxaa naloo kaga baahan yahay ya raabit raabitkaasi waa inuu munaasib u yahay isimka lacala isimka lacala muxuu ahaa lacalii yaa lmutakalim wax takalumaan meeshan ka raadinaynaa ficilka dhexdiisa damiiru takalum waa inaan ficilka ka dhex helno ablugu soo faacilkiisa damiir takalum ah ablugu anugu lacalii anugu labadaasaa munaasib isku noqonaya idan marka waxaan leenaha waraabitu baynahuma adamiiru lmustatiru fii ablugu yacuudu ilaa ismi lacala wahuwa lyaau isimka lacalo ya-da ayuu u laaban raabitku lacalii ablugu alasbaaba alasbaaba waa mafcuulu bihi mansuubun wacalaamatu nasbi fatxatu daahiraة fii aakhiri asbaaba الsamaawaati asbaaba waa bedelu min alasbaab asbaab kalean ka bedelayna wabedelu اlmansuubi mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiraة fii aakhiri asbaaba mudaaf الsamaawaati mudaafu ilayhi majruuru wacalaamatu jari kasraة daahiraة fii aakhirihi waxaa noo soo haray faطalica alfaau faau sababiya aطalica فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الرجاء وعلامة النسب فرحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا فبالصواب أن أطلع أنا أنه أن صد على العبد الرجاء تمنى وارجو كذاك النفي كي قدام بيان قادنا والنفي نفي نفي faa-u sababiya iyo waaw lmaciya haddii ay dhacaan bacda nafyi waxaa waajib noqonaya mudaaricaas in la kordhigo maxaa ka mid a tusaale ahaan iyagoo nafyigii ka bacdi dhacay faa-u sababiya iyo waaw lmaciya maa ta'tiinaa nooma timaadid fatufiidanaa fa bisababi an tufiidanaa inaad wax noo faa'iidayso nooguma timaadide wax kalaad noogu timaada maa ta'tiinaa nooma timaadid fatufiidanaa fabisababi an tufiidanaa inaad noo faa'iidayso sababteeda nooguma timaadid fiir marka fatufiidana mudaarica tufiidda in la kordhigo ahy waajib mudaarica tufiidda in la kordhigo waa waajib leanna waxaa weeye wuxuu dhacay bacda faa'i sababiya faa sababiyadaas iyaduna jawaab u dhacday nafyi see u craabina maa naafiyatu mabniyu calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab taأtii ficlu mudaaricu مرفوع لتجرده من الناصب والجازم علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقال وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ما مفعول به مبني على سكون في محل نصب فتفيدنا الفاء فاء سببية تفيد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سببية الواقعة في, ج... في جواب النفي وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت فتفيد أذو نا مفعول به مبني على سكون في محل نسب سقال كاس الدفاء السببية يوال معي جواب دعان مضارع فأذا وأوضا كدن بين لكرقاه واجب سقال كودا علماء نحوه وحيكسوا كوبين شعر أو حيراهين مروانها وادعو وسل واعرض لحاضهم تمنى وارجو كذاك النفي قاد كمولا قبل قاسي كسو ضبطيه waxay yidhaaheen mur wanha mur waa amarkii wanhana waxay ula jeedaan nahyigii wadcu waa ducihii wasal su-aalkiibu wacarid waa cardigii lixadihimi waa taxdiidkii tamana waa tamanigii warju waxay ula jeedaan rajihii kadaaka nafyi kadaaka nafyina waxay ula jeedaan waa nafyigii qad ka mulana beydkiiyaa taam noqday beydkii shicirka ahaa uu taam noqday marka waxay yidhaaheen murwanha wadcu wasal wacrid lixaadihimi tamana warju kadaaka nafyu qad ka mulaa ayb wa aw waa xarafkii ugu dambeeyey nawaasibtii ayaa noo dhammaatay xarafkii ugu dambeeyey aw xarafkan aw isagu uu ka madax bannaan yahay waljawaabu bilfaa'i walwaawi kuma jiro oo isaga looma shardiyo aw markuu wax nasbinayo in laga hormariyo sagaalkii hadda aan soo marnay shaqa kuma laha sagaalka isagu sagaalkaasi waxay shardi u ahaayeen faa-u sababiya iyo waawalmacyo bis owdu waa shaqo cusub iyo xaraf gooni u taagan oo madax bannaan wey maxay tahay marka owgan ulajeeddada laga leeyahay ulajeeddada owga laga leeyahay waxaa weeye waa aw bimacnaa ilaa aw bimacnaa ilaa owdu marka ay nawaasibta ka mid noqonayso waa inay ku timaado bimacnaa ilaa ama ay ku timaado bimacnaa ilaa oo bimacnaa ilaa marka la leeyahay maxaan ku fahmi karaa owdani macnaheedu inuu yahay ilaa waxaad ku fahmi kartaa hiya alatii yanqadii maa bacdaha hiya alatii laa yanqadii maa bacdaha ilaa dafcatan waaxida hiya alatii laa yanqadii maa bacdaha ilaa dafcatan waaxida waa owda waxaa ka dambeeya aysan dhacayn ilaa hal mar inay dhacaan maayo oo aysan kala qaybsami karin tusaale ahaan haddii aad tidhaahid laaqtulanna alkaafira aw yuslima laaqtulanna waan dili alkaafira gaalka aw yuslima ilaa an yuslima inuu islaamo maahan owdaas waxaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya owda oo islaamnimada ah islaamnimadaasi ma qaybsami kartaa oo qofkii gaalkii hadduu yidhaaho maanta nisan ka soo islaami oo diinta nisan ka soo geli niska kalena beriyaan ka soo islaami ma ansaxayaa la leeyahy ma ansaxayo dee islaamnimadii ma kala qaybsamaysa waxaa leeyahay soo islaam hal mar adiga dhan ama ka joogso labadaa mid qaadaa laleeyahy marka laaqtulanna alkaafira aw yuslima ilaa an yuslima awdaasi marka waa bimacnaa ilaa sidaas awgeed ficilkan ka dambeeya in la kordhigaahay waajib owda bimacnaa ilaa ah iyadana calaamadeeda iyo tusaalaheeda waxaa lagu yaqaanaa hiya alatii yanqadi maa bacdaha shay-an fa shay-an hiya alatii yanqadi maa bacdaha shay-an fa shay-an waa owda waxa ka dambeeya ay u dhacayaan tartiib tartiib waa owda waxa ka dambeeya tartiib tartiib ay u dhici karaanoo ay qaybsami karaan tusaale ahaan waxaa ka mid a laalzamanaka waan ku laazimi oo waan ku laazimi oo kaama harayo aw taqdiyanii xaqii awdaasi waa bimacnaa ilaa macnaa ilaa an taqdiyanii xaqii ilaa xaqiyga aad ii gudayso ma kaa harayo awdan marka waxaa ka dambeeya fiil waa qadaa'u lxaq waa xaq in la gudo qadaa'u lxaqi yanqasim xaqa inaad gudubto wuu qaybsami karaa isagu oo qofku hadduu kugu lahaa toban hadduu kugu lahaa toban kun hadduu kugu lahaa maanta waxaad siin kartaa shan kun berrina waxaad leedahay qaybta kale ayaan kuusoo dhammaystiray shanta kale waa wax la qaybin karo haddii marka waxa ka dambeeya ay qaybsami karaan owdaa waxaanu leenahay waa bimacnaa ilaa marka labada qayboodba owdu hadday noqoto bimacnaa ilaa ama hadday noqoto bimacnaa ilaa mudaarica ka dambeeya waa waajib in lagu kordhigo an mudmaraac see u craabin laaqtulanna alkaafira aw yuslima laaqtulanna allaamu muudi'atun lilqasam muudi'a lilqasam maxaa loola jeedaa laamtu waa laam dhaar tusinaysaa loola jeedaa lawallaahi yaan ku dhaartaa wey waxay tusineen dhaar allaamu muudi'atun lilqasami aqtulanna ficlu mudaaricun أqتلنa فعل مضاaرع مبني على الفتح لاتiساaله بنuن التوkيد الثقيلة في محل رفع مبني على الفتح sababtaan ulena مxay tahy haddi waa labadii xaalo oo weligiisba mبني uu ahaan jiro haddii nuunu نisوة lala xidhiiriyo iyo haddii nuunu tawkiid lala xidhiiriyo labadii xaalo وفاaعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا الكافر مفعول به منصوب وعلامة نسبه فضحة ظاaهرة في آخره أو يسلم أو xرف caطف يسلم فعل مضاaرع منصوب بأن مضمرة وجوبا baعda أو التي بمعنى إلا وعلامة النسب فرعة ظاaهرة في آخره وفاaعله ضمير مستتر جواaزا تقديره هو يعuud على الكافر أو يسلم هو إلىa gaalku u ka إسلاam أwdan marka مaxaan u nihi xرف caطف waa sidii ogaaw faa-usaabiya aanu ku soo qaadanay oo kaleo markii la fiiriyo wax meesha ka maqan oo lasoo qadarayo ayay cadfi iyaduna oo wax meesha ka maqan maxay noqonayaan haddaan soo qadarno waxay noqonayaan layakuunanna minii qatlun layakuunanna lawallaahi aan ku dhaartaa yakuunanna minii xaggayga waxaa ka ahaanaya qatlun dil xaggayga waxaa ka imanaya dil aw islaamulkaafiri ama waxaa dhacaya kaafirka islaamnimadiisa labadaas midaa dhacaya xaggayga dilaa ka imanaya layakuunanna minii qatlun aw islaamulkaafiri waad aragtaa marka waa waadix xarfu cadafkii waxaa isku cadfun ay kuu muuqdaan ow xarfu cadfin islaamu macduufun calaa qatlun layakuunanna minii qatlun taa horey ku cadfanta wacadfu lmarfuuci marfuucun calaamatu rafci damatu maarik fi aakhiri marka xagga taqdiir ahaan ay waxay ka tahay min xuruufi اlcadfi misaalka kale bimacnaa ilaa laalzamanaka aw taqdiyanii xaqii allaamu muudi'atun lilqasm alzamana ficlu mudaaricun مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل رفع وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نسب أو تقضيني أو حرف عطف تقضية فعل مضارع منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ني النون للوقاية والياء مفعول أول مفعولك أول كاها مفعول ثاني النص صعد وتقضيني حقي مبني على السكون في محل نسب حق المفعول الثاني منصوب وعلامة النسب فرحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة حق مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر هل كاس مركب حنقول لما هذه أحكام جميع النواصب nawaasibtii oo dhan labadoodii qayboodba axkaamtoodii way noo dhammaadeen hadda kabacdi marka luqa alcarabiya meeshii aad ku aragtid ama qur'aanka kariimka aad ku aragtid erey wax nasbinaya waa inaad icraabkiisa fahmi kartid icraabkiisa waa inaad fahmi kartid laakiin tusaalooyinkeenna qaybo badan waxay u badnaayeen tusaalooyinka iyo miaalada aan samaynaynay miaallo ficilkii mudaarica lagu nasbinayo fadxo waxaad ogaataa laakiin nawaasibtu inay caam yihiinoo mudaaricii xadfunuunna waa ku nasbin karaan fadxana waa ku nasbin karaan oo hadda kuwan aanu leenahay alajwibatu tisca sagaalka jawaabood kuwaanu leenahay alajwibatu tisca amarkii iyo ducihii iyo naharkii iyo su-aalkii ilaa aakhirihi kuwaas kulli waxaan mitaalinay iyadoo mudaaricii ay ku nasbinayaan fadxo waxaa iman kara xadfunuun isagoo ah xadfunuun tusaalaan haddaad tidhaahid kii amarkii oo kale ijtahiduu dadaala fatatacallamuu fabisababi an tatacallamuu si aad wax u barataan sababteeda u dadaala ir markaasoo kalema waxad leedahay fatacallamuu fatatacallamuu alfaawu faa u sababiya fatacallamuu ficlu mudaaricu mansuubun bian mudmaratin wujuuban bacda faa'i sababiya alwaaqicati fii jawaabi اlamri calaamatu nisbi fatxa miyaan lena xadfu nuunan lena idan marka tusaaleheenna u badnaay mooye fadxatune laakiin maqaamka ficilku joogo fiiri mar walbaba ficilkuma afcaalu khamsuu ka mid yahay mise ka mid ma ahan allah subxaana wa tacaala